bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu door karoon mid ka mid ah beelaha degaa gobolka shabeelaha dhexe oo maanta nabadoon cusub ku caleema saartay magaalada jowhar dowladda soomaaliya iyo midooda afrika oo xoojinaya dagaal ka dhan ah al-shabaab wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan kahortagga qabyaalada colaadaha sokeeya ee kicinta bulshada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo galmudug oo kormeeray xarumo dowladeed oo laga hirgelinayo magaalada dhuusamareed warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan putin iyo kim jun on oo wada hadlay ka hor kulanka trump iyo putin qodobadaasi wuxuu kusoo kordhaa ayaad warka ku dhegeysan doontaan hadduu eebeenoo khadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door korona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay mid ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta nabadoon cusub ku caleema saartay magaalada jowhar caliika ayaana faahfaahinayaa waxaa maanta magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle lagu caleema saaray nabadoon muuse cali sheikh oo ka mid noqonaya nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada jowhar munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay ugu horeyntii qaar ka mid ah nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe waxaan aada ugu faraxsanahay xafladda iclaamkeedu uu yahay calaymasaar oo aan maanta iskugu nimidi ayaan aada ugu faraxsanahay muuse cali sheikh nabadoon muuse cali sheikh waa nabadoon aslaax eh soo shaqayn jiray la yaqaan cid aan aqaanin ma jirta inta maanta meesha fadhiso annagana annaga oo aan nabadoonno hore u ahayn asagana u ahayn aan aslaax ka shaqayn jirnay haddana waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqaynayno
waxa waaye nabadoon haddii la duubaayo waxa waaye layskuuguma hambaliyeeyo waa layskugu duceeyaa nabadoon muuse cali sheekh aadan sheekh muuse waxaan leenahay soo dhowow nabadoon ay ku soo dhowow dadkaadii ku soo dhowow dalku jecel ku soo dhowow dadkan oo ku soo gudmaday oo ugu horreeya guddoomiyaha golaha dhaqanka waxa ay ballan qaadeen inay kula shaqeeyaan sida uu guddoomiyaha ugu ballan qaadayna waxaa waaye intaas ayaa ballanqaadkaas ayaa nagu filan waana lagula shaqaynayaa nabadoone kii tolka wixii ku maqan ka dooni lahay allah kaa dhiga wixii ka maqanna u dooni lahaa nabadoon sidiisa waxaa waaye tolka wixii ka maqan inuu u doono wixii ka maqanna mataqaanaa wixii ka maqan wixii ku maqan uu u doono wixii ka maqanna oo mataqaanaa oo u jiriyey intaas ayuu nabadoon ku yahay waana kuu ducaynaynaa
salaad bacdigeed waxaan soo dhowaynaynaa nabadoonkeenna sheekh muuse runtii iyo warcaloofi waxay noo doorteen inaan aqoon u leenahay in maanta aan wada garanayno wuxuu yahay waa ninkii ku mudnaa saaqayaasayno nabadoonka waxaan talad siin karaa oo aan leeyahay talo ku fursiy inuu foono cadaalad sideedabu haddaad nabadoon tahay inaadan ku dhaqmin cadaalad daro oo aadan dhihin reerkaygaan macnaha xigsanaya ambaan warka difaacaya ilaahay waa kula xisaabtamaya runtii waxaa laguu dhiibay waa mas-uuliyad culus waxaan hambalyo leeyahay nabadoon muuse nabadoon muuse cali sheikh aadan oo ah nabadoonka magaalada jowhar hore u shaqay jiray isagoonan la duubin magaaladan wax badan xalinay maanta nabadoon muuse cali waxaa keenay beeshiisa wuxuu ku soo biiray odayaasha dhaqanka ee magaaladan jowhar annaguna waxaan leenahay inaan la shaqayno oon soo dhowayno oon ku soo dhowayno gacmo furan yaman aliifi nabadoon cali muuse sheikh ka qaybgalkiisa aad iyo aad ayaan u faraxsannahay annagoo ah magaclo moobleen moobleen ismaan xayaalo magacla haddaanasiiye
nabadoon waa ku taageersanahay xafladdan
waa uu dacoonaynaa dadkiisuuba agaarsamay aaday aagasoo shaqeeyeen odayaalkii gobolka haddii aan nahay noo mahad celinaynaay shee muuse cali nin maanta oo odaynimada ku cusub ma ah sheekh muuse cali wax banaan ka soo shaqeyna asagoo aan nabadoon ahayn oo oo aan markaas aan toognayn odayaalkii markaas hordoodayay dadkii ee la telinayay ama la shaqeynayay waa ka mid tahay boqol xaajo waa isla galnay waana dhexdhexaadinay shii muuse cali asagoo markaas nabadoonka soo amray oo guud haddaan haddii nabadoonkii guud oo yabar caloosha laga dhigay haddii odayaalkii aan nahay aadan usoo dhaweynay sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada jawhar annagoo reer jawhar ah oo xildhibaanadii golihii deegaanka iyo dhaqanka isugu jirno inaan maanta ka soo qayb galno duubitaanka la duubaayo nabadoon muuse cali shiiq waxaan leenaha nabadoone soo dhowaaw dadkaagii inaad u shaqayso ood soo aqbashay ood qabiilkaaga soo aqbashay ku soo dhowaaw nabadoon sidiisa daba haddii la duubo waxaa loo duubay inuu cidda xaqa ku jira uu ka bixiyo dhibkii loo geystana uu raadiyo dhaqankiisana uu noqdo dhaqan muslim muuse cali in muddaha u jooga magaaladan siduu siduu ku jooga naftirkeeda waxay ahayd qaab nabadoonnimo iyo hadda nabadoon uu cidda hoose u ahay haddana maanta ayagaa bannaanka soo bixiyeen waxaan leenahay nabadoona soo dhowaaw ugu dambayntii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay nabadoonka cusub nabadoon muuse cali sheekh aadan annaga wax badan ayaa la soo maray khudba idinku dheeray maayo waxaan ilaahay dartiis u ballanqaadayaa maanta magaaladan tan ah oo jawhar aan deggannahay waxaa nagu simay dad waalidiintayna ah oo khiyaamo jiro ayaa nagu simay waxayna ku dhaqeen magaaladan inay degganaato bulshada ku nool khilaaf iyo dagaal iyo colaad inay faralo gelin dad nagu simayaa jiro oo khiyaamo jiro oon la soo shaqaynay way badan yihiin dadkana reer jowhar badanaa waa wada yaqaaniin odayaashaas dhaqanka ah oo jowhar nabadoonnada ka ahaan jirtay bulshadan maanta salka dhulka u dhigtay insha allahu tacaala waxaan ka noqon doonaa qayb weyn aan ka noqon doonaa inaan colaad iyo dulmi iyo dhibaato aan dad loo horseedin qabiil qabiil kale dhibaato u daysto aan raalli ka noqonin nin sadhib u xiran inin kaloo dhibaato ay haysato aan la fiirinin aan ilaahay dartiis u ballanqaadi doonaa adduunyadu waa ka dhib badan tahay aldaalim iyo walmadluum waxaan garab siin doonaa ninka la dulmiyey iyo kan wax dulmiyey xaqa ay leeyihiin aan kula qaadi doonaa dowladda soomaaliya iyo midowda afrika ayaa xoojinaya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab cali aadan ayaa inuu eegaya wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa-uud aweys ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee gudoomiyaha guddiga sare ee midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa howlgalka midooda afrika ee eyusom ilxaaji ibraahim diyaan wasiirka iyo wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ayaana ka wada hadlay xaalada soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda amniga iyo xasilinta iyo sidoo kale in labada dhinaca ay iska kaashadaan ama sida iskaga kaashan lahaayeen horumarinta wacyigelinta bulshada dagaalka looga hortegayo dagaalamayaasha al-shabaab iyo ka hortaga wararka been abuurka wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa-uud aweys iyo wakiilka midooda afrika ayaana si gaara uga hadlay howlgalka ama howlgallada guulaha laga gaaray dhanka dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo muujiyey sida al-shabaab looga adkaanayo goobaha dagaalka iyo rajada weyn ee laga qabo in al-shabaab laga ceeribtiro gudaha soomaaliya daa-uud aweys ayaana bogaadiyey midooda afrika taageerada iyo wada shaqeynta wanaagsan ay la leeyihiin dowladda soomaaliya gaar ahaan kaalinta midooda afrika ee la dagaalanka al-shabaab iyo dhiirigelinta nabadda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabtay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan kahortaga qabyaalada colaadaha sokeeye iyo kicinta bulshada cali maxamed ayaa muqdisho kasoo diray kulankan oo ahaa wacyigelin ku saabsan qabyaaladda iyo khataraha ka imaan kara kicinta colaadaha sokeeye ayna soo qabanqaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka dowladda soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda culimaa udiin iyadoo intii kulanka uu socday culimmada ay si weyn uga hadleen ahamiyadda ay leedahay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara dhibaatooyinka qabyaaladda iyo kicinta colaadaha sokeeye sheekh cali maxamuud xasan sheecali wajiis doctor cabdiraxmaan sheekh cabdallah iyo sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere ayaa si weyn uga hadlay baahiyaha loo qabo in la helo bulsho wacyigashan isla mar ahaantaana ka fogaada khataraha ay xambaarsan yihiin colaadaha sokeeya iyo horintooda waa isugu hiiliyaan sida xaqa ah sida diinta islaamka ay qabto dabcan qabiila muslima ayaan ka hadlaynaa hadda anagu qabiila hayr muslima ka hadli mayno qabiilada muslimkaa marka fawaaidda qabiil inay qabiil iskula abtirsadaan ay leedahay aaday u badan tahay laakiin anagu lilasaf dhinac jaanibka ijaabiga uma adeegsanan dhinac salbigaan u adeegsanaa waana midda hadda cinwaanka noo qoran oo dagaalada iyo fitanta iyo waxaas ayay u badan tahay in loo adeegsado iyo mulxaqaadkeeda laakiin qabiilada asalkeeda waa wasiila min wasaa'il alsunan اlijtimaaciya arabbaniya fi lkown sida loo jiheeyey ku xihan tahay marka qabiilku waxma jihayn kara isaga waa la jiheeyaa allah subxaanaه wa tacaala markuu cabiraayay ficilka jacala ayuu ku cabiray wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila ayuu yidhi macnaha wax ilaahay uu yeelay oo diyaarsan oo marka oo min baabi imtinaanu u sheegay markaasoo haddana inuusan miisaanka wax alwalaa walbara lagu dhisayaysan ahay inuu sheega haddana caddeeyey si uu halkaasaan loogu tarax teginoo wuxuu yidhi ina akramakum cind allahi atqaakum litacaarafuu waa tacliili marka hore cilaajka marka ugu muhiimsan walaalayaal waxaa weye kow cilmi ahaan arrinkaa in loo faafiyo oo maxaa lagu faafinayaa adraarta uu leeyahay adraarta uu leeyahayna waa labo tusaale haddaan ka bixiyo mid waxaa weye waa adduunka oo aynu aragno ah dihaab الriix iyo fashalkii wey walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waanan aragnaaba oo bractical baanu aragnaa aakharana rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi axaadiid badan buu kaga hadlay yani dhibka diineed ay qabyaaladda iyo casabiyaddu ay la imanayso oo ay ugu muhiimsan tahay laysa mina inuu ileeyahay rasuulku sal اlah alay slam man daca bidacwa اljaahiliya soo ma naga mid ma aha oo dariiqi rasuulkii kaba mid aha
waxaa jirta qabaliyadda dhaqan markeedii hore soomaaliya dhaqan baadiyo dhaqan baadiyo ahay maahan dhaqan reer magaal ma ahayn waxaa qabaa'ilku way isu soo hujuumi jireen way isu soo weerari jireen hadday isu soo weeraraan waxyaabaha qaarkoodna way ka dhowrsan jireen
agaasimaha guuda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka dowladda soomaaliya mudane ibraahim aadan ibraahim nadaara ayaa ku bogaadiyey culimmada soomaaliyeed inay sare u qaadaan hanaanka wacyigelinta bulshada
waa qabyaaladda iyo khataraha kicinta colaadaha sokeeye soomaalidu kolley si kastoo ay u wanaagsan yihiin oo markay colaadi dhacdo oo ayaga ka baxsan ama abaaro ama xanuuno isu gurmadaan haddana nabar baa jira ka bogsan waayey tanii weligood intay jireen ay bogsin weysay culumta diiniga ah iyo shareecada ay bogsin weysay culumta maadiga ah dhaqaale mansab iyo meel walba qofka uu joogo iyo darajo kasta cilmi uu ka haystaba nabarkaa waa uun laga taaban karaa waa meelaha uu ka jilicsan yahay qofka soomaaliga ah waa qabyaaladda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo galmudug ayaa kormeeray xarumo dowladeed oo laga hirgelinayay magaalada dhuusamareeb maxamed deeq cabdi ayaa dhuusamareeb ka soo diray dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug waxaana dhaqaalaha bixinaya hay-adda s s f somalia stability fund waxaa maanta kormeer ku yimid xubno ka kala socda wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka galmudug iyo wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda qorsheynta heer federaal waxayna u kuurgalayeen sida ay u socoto howsha dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug ee ka soconaysa magaalada dhuusamareebe waxayna qiimeyn iyo kormeer ku sameeyeen tayada dhismahan agabka la gelinayo tayadiisa iyo sidoo kale waxtarkiisa iyo halka howshu marayso waxaana ka warbixiyey maxamed cawil oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug waxa uuna u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay howshan ballaaran ee halkan ka soconayso
saaka waxaan kormeer ku sameyneynay dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo dhowaan la bilaabay dhayndaynta saakay waxaan ku aragnay in dhismuhu meel fiican maraayo dhowaanna lasoo gebagabeyn doona hadduu alla idmo waxaan uga mahad celinaynaa hayadihii naga taageerayay mashruucan iyo dhismahan sidoo kale baahiyaha intaanu waxaa la dhihi karaa waa dhiig joojin saan horey ula wadaagnayba guud ahaan batnaska nala shaqeeya mashruuca weli waxaa ka dhiman landscapingkii waxaa ka dhiman hoolkii waan rajaynaynaa jblaskiina in lagu dari doono qaybtii kore marka intaana waxaa isleenahay waa hordhac iyadana meel wanaagsan bay maraysaa waxaan rajaynaynaa qaybaha kale oo dhimanna in taageero aan u heli doono hadduu alla idmo guud ahaan dowladda galmudug waxay ka mahad celinaysaa ama u mahad celinaysaa bartnarskan la shaqeeya had iyo jeer taageerada nala garab taagan insha allah waxaan rajaynaynaa wada shaqayntanada inaan u adeegno dadweynaha kala duwan ee ku nool guud ahaan deegaanada galmudug khaasatan mashaariicda dowladaha hoose waxay si toosa u taageeraan inay horumariyaan nolosha dadweynaha kala duwan ee xataa ku nool meelaha ka fog magaalooyinka la gaarsiiya adeegii waan rajaynaynaa dhismaha wasaaradduuna ka qayb qaato kubcinta dowladaha hoose maadaama halkan ay tahay meeshii centraalka u ahayd guud ahaan dowladaha hoose oo dowladda galmudug iyaguna ay si toos u siiyaan adeega dadweynaha kala duwan halka aad naga dhegaysanaysaanna waa raydu jir markana warka caalamka sidaa lagu soo warmayo aqalka kremlinka ayaa sheegay in madaxweyne aqalka kremlinka ayaa sheegay in madaxweyne putin uu la hadlay hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un isagoo ugu waramay kulankiisa la qorsheeyey ee ula yeelanayo donald trump lama ogaa waxaa la isku yidhi kulanka alaska balse labada nin oo xulafo ah ayaa la sheegaya inay ballan qaadeen iskaashi kasii qoto dheer kan hadda ka wada dhexeeya madaxweyne putin ayaa sidoo kale ugu mahad celiyey ciidamada kuuriyada waqooyi waxa uu ku tilmaamay in ay naftooda u horeen si ay ugu caawiyeen in ay ka saaraan ciidamada ukrain gobolka korkas ee ruushka in ka badan toban kun oo askari ayaa loo diray korkas halkaasoo ay la kulmeen xaalada aada u adag oo ay ku waayeen askar badan pyongyang ayaa ku tilmaantay kulanka mid diiran oo saaxiibtinimo leh waxayna sheegtay in master kim u ballan qaaday inuu taageeri doono dhammaan tallaabooyinka mustaqbalka ee uu qaado hogaanka ruushka uu leeyahay akhyaartan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa naga intaa cidduu warkayaga seegana waxay dib ugu daalaacan karaan barta aana facebook kulana radio showhar sidaas iyo ammaano allah